bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa salaasa toddobada bisha saddexaad sanadka labaatan toddoba iyo toban ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta qodobada aan barnaamijkeena dhacdooyinka dhegaystayaal fiidnimada caawa ah anigoo ah cabdulaahi kulmiye iyo maxamed cabdiweli oo dhinaca farsamada inoo fadhiya aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gutres oo muqdisho kulan ku yeeshay kulankaasi iyo waxyaabaha ay uga hadleen iyo bartiisa twitterka oo xogayaha guud ee qaramada midoobey uu ku shaaciyey tiro dad ah oo gaaraysa lix dhibic laba milyan oo soomaali ah in ay qarka macluul u saaran yihiin barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo aad dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo waraysi gaar ah aan goordhow la yeeshay isla markaasna aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay xogayaha guud ee qaramada midoobe ka wada hadleen waxaana uu inooga warramayaa arrimo badan oo ku saabsan maamulka koonfur galbeed barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo aan barnaamijka idinkugu hayaa afhayeenka baarlamanka xukuumadda federaalka soomaaliya oo maantaasi aad u ballaaran uga hadlay howlo badan oo baarlamanka horyaalla barnaamijka ayaan idinkugu hayaa qodobadaas ayaan barnaamijkeena dhacdooyinka fiidnimada caawa aan ku soo qaadan doonaa waxaana jiro qodobo kale oo intaa waktiga nooga dhiman hadday nugu soo kordhaan aad maqli doontaan haddii allah uu daliyo ogolaado maxamed cabdiweli ayaa farsamada inoo fadhiya magaalada muqdisho maanta waxaa soo gaaray xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdi uu hogaaminayo antonio gutres kulankaasi ay madaxweynaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku yeesheen magaalada muqdisho iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxaa looga hadlay xaaladda abaarta ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxaa xogayaha guud ee qaramada midoobey aan iraahday ayaa waxa uu si cad u shaaciyey antonio gutres in soomaaliya ay ka jirto xaalad macluul ah waxaana uu sheegay in in lix dhibic laba milyan oo qof ay khatar ugu jiraan abaartaasi aynu ka hormarno madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kadibna waxaa inoo raacaya xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio gutres
runtii wax alla wixii taageera uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu la egyahay waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga ayaan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa waxaan rajaynaynaa insha allah annagoo ilaahay ka baryana in uu abaarahan ummadda ka dulqaado soo noqnoqonaya waana aad baan ugu faraxsanahay in uu halka loogu yimid si uu caalamka u tuso ama uu sheego dhibka xoogga leh een haysta intuu leeyahay baaxadiisa
I decided that I would make in Baidoa the first field visit of my tenure as Secretary General of the United Nations. And the reason why I came to Mogadishu and Baidoa is very simple to express my deep solidarity with the Somali people in this moment that it is at the same time both tragic and hopeful. And It is exactly because it is tragic and because it is hopeful that it makes sense to make a very strong appeal to the international community to fully support Somalia at the present moment. Last week in New York, I had the opportunity to appeal for massive support of the international community in order to avoid a tragic development of famine in four countries in the world in South Sudan, in northeastern Nigeria, in Yemen and in Somalia. There is a chance to avoid the worst. There is a chance to avoid in Somalia a situation similar like the one we had in 2011. There is an excellent cooperation between the President, the government, and the humanitarian community the UN family, the NGO movements, the Red Cross, Red Crescent. There is a plan of action. There is capacity on the ground. But we need massive support from the international community to avoid the repetition of the tragic events of 2011. And I remember being in Doloado and seeing Somalis come in terrible, terrible situations and suffering uh, in a way that is absolutely unacceptable in the modern way. But today, we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population. We have 333,000 children that are acutely malnourished, and the risk to go up to 1 million.
waa tahay haddaba xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gutres waxa uu lugtiisa labaad ee gudaha dalka soomaaliya safarkiisa uu ku tegey magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar oo u ah maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaan waxaan qadka taleefonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada baydhabo waxaana marka hore aan weydiiyey bal inta aynaan u gelin booqashada xogeeyaha guud ee qaramada midoobay bal xaaladda inuu iiga warramo dhammaan maamulka koonfur galbeed
bismillahi raxmaan alxamdulilah rabbil caalamiin horta maamulka waa fiican yihin alxamdulilah laakiin dhibaatooyin oo abaartaas ah oo dhibaato ku haysa iyo cudur ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay cudurka iyo abaarta uu ka qaado waxaan rajaynaynaa marka in uun dhibaatada jirto dadaal badanna waa jiraa runtii dowladda soomaaliya dowladda federaalka iyo dadweynaha soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan kuwa dibadda jira kuwa dalka joogaba ay wadaan iyo hay-adaha caalamka u n k unc r unicef dadaal badan ay wadaan waxaan rajaynaynaa marka inay dhibaatada naga baxo dhibaataduna dee waxyaalaha badan oo ka imaanayso ammaan darrada ayaa ugu daran sababto ah jididkii iyo waa xiran yihiin iskuma furna waxaan rajaynaynaa inay jididka soomaaliyeedna dowladda jididkana dowladda soomaaliyeed ay furto dadaal badan la geliyo runtii ciidamada amisom iyo ciidamada militariga booliiska iyo nabad sugidda iyo kuwa maamulka waa u mahad celinaynaa dadaal badanaa jiro laakiin in dadaalkaas lagula sii dhawaadaan rabnaa insha allah
waa gartay madaxweyne shariif xasan bal waxaad iga warantaa kulankii maanta aad la yeelateen xogeeyaha guud ee qaramada midoobay iyo waxaad uga wada hadasheen
runta xogeeyaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdigiisa iyo runtii dadaal badan inay soomaaliya dhibaatada ka jirtay kolley ay kusoo baxeen waana ku mahadsiyin runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinayna xogeeyaha guud waxaan rajaynaynaa arrimaha soomaaliya ka jiro abaarta iyo cudurka iyo colaada iyo waxyaalaha ka jiro oo dhan iyo ummadii beeraleydaheed oo beerihii oona wax ku bixin xoolaleydii xoolihii oo abaar ee xoolihii ay ka dhamaysay badni darro marka dadkii ayaga xaaladooda waa ugu waranay dowladda soomaaliyeed madaxweynaha ra-iisul wasaarihii kolleyna wuu soo arkay ayagana waa ugu warbixiyeen annagana xaaladda ayada ayaan ayaan ugu waranay xerooyinka xootiga dadkii uun kasoo baxay meelihii uun hadda ammaan la-aanta iyo kuwa dowladiidka ay joogeen oo waxba la geen waayey oo dadka awalba dhib waa jiray laakiin dadka waa loo kaalmeyn jiray waa loo tegi jiray in loo tago kuwii diideen dadkii kasoo tegey wuu arkay xerada ugu tegey wuu wareystay xaaladda ka jirta way u sheegeen marka waxaan rajaynaynaa inuu dadaal badan maadaama ashiga hadda uu ninka united nations u sarreeyey uu yahay hogey guud ou yimid waxaan rajaynaynaa inuu dadaal badan oo geliyo oo dadka ayagaa loo soo gurmado dadkaas si ay isugu furmaan oo iyo si kaalmada lagu lagu gaarsiiyo kuwa dowladiidkana iyadoo laisku wado amnigana la sugaayo oo macaanana la gaarsiiyo daawo iyo raashiin iyo intaba in la gaarsiiyo ayaan kala hadalnay uuna noo ballan qaaday runtii iyo mustaqbalka dambe sidii hundatan wax loogu qaban lahaa ceelal iyo wara iyo sidii loogu qaban lahaa iyo ket raashin oo dowladda soomaaliyeed oo federaalka eeda kadib ay samayso iyo maamulada laga sameeyo markii dhib uu dhaco si dadka un marka ayagaa wixii loo keediye loo siiyo
waa gartay madaxweyne bal marka aad dhinaca kale eegtid xaggee bay idin marayaan hawlihii dib u dhiska garoonka baha ugu horeeye iyo dekeda maamul goboleedka koonfur galbeed
walaalo intii oo dhanba waa socdaan hadda waktiyadaan hadda muddo badan oo ilaa lix biloodba dee horta waa tii la sugaayey isbedelka iyo doorashooyinka laga shaqaynayay arrimahaas ay la hakadeen garoonka hadda meel fiican maraa taawarka hadda kolley riyaala dhagax dhiga insha allah waxyaalaha kalena aaday u fiican yihiin taawan garoonka baraa wanabtiisa maalmaha dhow inuu bilowdaan rabnaa dekeda sidaas oo kale waaye marka waxaan hakad haddana geliyey un ayagoo arrimaha si fiican u socdaan isbedelka marka dadkii ama wax sameynaya ama wax kaalmeynaya development ay ka shaqeynaya ama ganacsata ama ahadan dhinac walbe isbedelkay ka fekerayaan runti alxamdulilah isbedelkana si fiican u dhacay dowlad waa la doortay baarlamaanka waa lasoo doortay gudoomiyii baarlamaanka waa la doortay madaxweynihii waa la doortay ra-iisul wasaarihii waa la magacaabay wasiiradan baa hadda la sugaa si dimuqraatica oona waa laisku wareejiyey oo xilkii oo wax dhaba ma jiraan alxamdulilah soomaalidu hadda kolley ayadoo dhan hadda maanta waxay sugaysaa isbeddel iyo dowladnimo iyo in amniga la sugo oo kuwada nabadiidkana laga wada adkaado waa gartay ugu dambayntii xogayaha guud ee qaramada midoobay wax ballanqaad ah oo uu sameeyey hortaada
oo ballanqaad buu sameeyey xogayaha guud qaramada midoobay ummadan soomaaliyeed oo dhibaatada ku jirto habkay dhibaatadooda bixi lahayd inuu maanta asiga safarka ugu horreeyay oo soomaaliya kusoo aaday oo ay u tahay inuu asiga naftiisa ka banqanayo una dareensiinaya marka ballanqaadu sameeyey dhinacyada amnigana in hay-adaha amniga ku shaqada leh inuu kala hadli doono hay-adaha dhinaca gargaarkana dadka gargaarka ku shaqada leh inuu kala hadlaayo xagga developmentig iyo horumarintana ayada nafteedan iyo dib u dhiska nafteedan inuu kala hadli doono marka runtii waa ballanqaad badan buu ballanqaaday waxaana ka rajaynaynaa wax fiican oo badan insha allah soomaaliya oo dhanba ay ku nasato
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo goor dhowqadka taleefonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada baydhaba afhayeenka baarlamanka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu sheegay howlaha iminka horyaalla baarlamaanka waxaana uu ka hadlay dhammaan waxyaabaha kala duwan ee mudanayaasha khuseeya
gaara aan u diro guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka howlaha wanaagsan ay qabteen ilaa iyo hadda iyo sidii ay warbixinada ugu keeni jireen oo kaltanka ahaa baarlamaankii sagaalaad ugu keenayeen aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin laakiin hor iyo horaan maadaama beri shaqooyin badan kale aan leeyahay aan idin horumariyo hambalyo sideedda maarso hablaha meesha fadhiya marka haddeeraan ka soo baxay hablaha hablaha m b daan ka soo baxay marka taasaan u xasuusnahay mudanayaal arrinta runtii waxaa jirta mahmaha oo xikmad aan idhaahdo dhahayso alli maa yacrif taariikhuhu maa yacrif hawiyatu qofka aan garanaynin taariikhdiisii ciduu yahay isma yaqaan marka laga hadlayo one man one vote waxaa ku sheegaysaan universal suffrage waxaan la sheegayo soomaaliya xaggee bay ka soo martay in maanta un la yidhaahdo maantay bilaabanaysay beri bilaabanaysay maaha taariikhaanu leenahay ilaa magaciisi soo jirtay kontonaadkii doorashooyinkii la sameeyey si dimuqraatica loogu samaynayay aan xusuusnaano marka u horeysa dalka kan wuxuu ahaa kan ugu dimuqraatiysan oo soo maray africa ayuu ahaa ilaa kii lagu daydo ayuu ahaa marka taa aan ogaano markaanu loogu bilaabin sheekada ayaanu looga bilaabin wax hadda oo soomaaliya shalay geedka ma soo degin daayara oo kale ma nihin waxaa weeye taariikh baanu leenahay doorashooyina marka arrintaasi aan xusuusnaano weliba waxaan idinku sii darayaa waanu samaynay buklet yar oo oo ilaa soddomeeye afartameeye bog ah oo sheegaya dhammaan doorashooyinka aan soo marnay si kooban haddii si ballaaran loo rabana waa jirtaa laakiin mid kooban oo qofka uu ku akhrin karo sa universal suffrage marka la yidhaahda ama qof walba qof walba hal cod lixdankii meelaha qaarkood oo soomaaliya ka mid ah haweenka looma ogoleen marka horumarka la samaynayo in laga xaq sheegaa fiican waqooyi masalan oo kale haddaad soo qaado ma jirin haweenka ma codayn jirin ilaa febraayo laba ilaa febraayo laba kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kabacdiay soo bilaabatay marka taariikhda uu soo maray dalkan xagga doorashada in shacbigan laga dhaadhiciyo ajnabiga noo imaanayo oo waa idin taageynaa laleeyahay loo sheego oo annakana aan ku talagalno khibraddii hore maxaan ku kordhin karnaa la yidhaahdo xalay waxaan fiirinaya xukuumadihii lasoo dhisay burburkii wixii ka dambe waa sideed xukuumadood markaad dib u fiiriso haddii sida ay ku yimaanayeen barlamaanadaasi soo kacay mar qof baa soo sameeyey oo qaabaqabiilka ah marka mudday soo socotay hadda waxaan mar bannaanka dhowr jeer mar cartaa lagu sameeyey mar nairobi dalka dibadiisa lagu sameeyey markii dambe waxaanu insisgaraynay in markii ugu horreyd xamar lagu sameeyo xamar way ku suurtagashay haddana waxaan nidhi gobollada aanu geyno tiradana aan badino intaasoo dhan waa tallaabooyin marka waxyaabaha qaarkood haddii lagugu ammaani lagugu ammaani waayo waa waa lees sheegaa layidhi haddii lagu sheegi waayo waa lees sheegaa soo maahan walaalayaalow ayadoo abaar jirto amni darro jirto mashaakilkan jiro dhibaatada aan qabno oo resource maarata hanti la-aan ayna hayso ayaa waxaa suurtagal noqotay in labada aqal barlamaanka oo barlamaanka federaalku ka suusan yahay in la keeno saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan ay keenaan si amni ah haddii aad qiyaas ku samayso cunfiga ama violencega ka dhici jiray markii aanu madax bannaaneen lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii dilka iyo dhimashada ku iman jirtay electoralka ah haddaa kan u qiyaasto kan waxaa la hayaa keliya qof oo toorey lagu dhuftay iyo laba qof oo ul isku dhuftay wax kale lama hayo kii lixdan iyo sagaalkii toddoba iyo labaatan qof baa ku dhimatay marka way suurta gashay waxaa weeyaan in si nabadda lagu samayn karo soomaaliya way samaysan kartaa waa u duuban kartaa waana way isku filan tahay hadday u jeesato arrinteeda inay qabsato waa qabsoomi karaan wixii la rabaa hanaga sheego laakiin waxayn annakaa iska le hadduu noo fafanqoran yahay hadduu noo qalqalloocan yahay waxaan leenahay ha ahaado annaka aan raalli ka nahay taasi waa mid mahad allaale maanta waxaa jooga hadda waxaa baarlamaan oo federaali oo laba aqal ka kooban oo dhalay madaxweyne oo dhalay ra-iisul wasaare laga filayo inuu xukuumaddii dhaliyo lagana filayo barnaamijyadan samaysan dhan inuu fuliyo looga baahan yahay meeshaas waa meesha aad ka soo gelaysaan hadda barlamaan ahaan barlamaankii sagaalaad oo hadda uu igala joogo mudane cabdirasaaq juriile oo hadda laakiin senatoor noqday markii hore ka mid ahaa golaha shacabka wuxuu ahaa inaan u saarnay markii xukuumadihii saddex xukuumadood baana soo martay barlamaankii sagaalaad I will explain later on in English insha Allah saddex xukuumadood baa soo martay mid aanan weydiinin ma jirto in ay sameeyaan sharcigii doorashooyinka iyo sharciga axsaab siyaasi midkoodna iyo nooma soo dhaqaaqin markii meeshaas ay marayso sida heerka oo nooga weyn yahay arrintaa inaan samayno guddi ad hoc guddi hoosaad baanu samaynay oo guddoomiye uu ahaa mudane cabdirasaaq juriil anuga dhignay oo dhowr iyo soddon maahidan dhowr kow iyo labaatan xildhibaan ka kooban ayaanu siinay maadaama dastuurka uuna siinaayo in awood aan u leenahay sharci inaa annaka inisheed gareen aan bilaabi karno aan wadno bahash aanu samayno ilaa xukuumadda aan u dirnaan idhaahno war adiga hooya ra'yigaaga ku soo darso haddii aad hadda waxaan samaynayn muddaana ka sugayna waana daahday mooyaane sharcigaasi waa hirgeli lahaa barlamaankii sagaalaad xukuumaddii waa ku soo darsatay barlamaanka wuu ansixiyey waana gudbinay hadda wuxuu la yaalaa guddigan madax bannaan oo maanta meeshan lagu martigeliyey oo laga rabaa falgelintiisa inuu falowgal noqdo idinkaa laidinka rabaa suurtagal weeyaan inuu wax dhaliila a leeyahay soo tilmaama soo celiya noo soo gudbiya maadaama aad leedihiin sanadkii afar jeer inaadnood laba jeer inaad noo timaadaan ay tahay iyo markaad doontaan warbixin naga siinaysaan waxaan soo dhowaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inaad keentaan sharciga hirgelintiisa isla mar ahaantaana la bilaabo toosintii maxaan lehay qabyo qoraalka oo sharciga doorashooyinka hadda waxaan ka imid haweenka haweenka m biyada iyo haweenka oo ururada bulshada ee haweenka ayaa waxay haddeertan ku shirsan yihiin ilaa saddex maalmood ay kusii jiraan usbuucna sii soconaya villa hargeysay ku shirayaan ay fadhiyaan arrimaha aan kala dardaaranay waxaa ka mid ah how can the somali woman be electable waa loo gudbayaa xagge seebay u dor caqligeeda aqoonteeda iyo qofnimadeeda iyo kartideeda ayadoo qofka ragga ah ay la joogto maseenaa uga dhigi karnaa gabar la dooran karo doorashadeeda kusoo baxaysa ayadoo haweenimadeeda aan la arkaynin waa maxay dhibaatooyinka dhaqan ahaan hor jooga in haweenayda oo sidaa maarata geeljiraha looga dooranayo oo dhaqan ahaan lagu jiro waxaadna inay faaqidaan ay raadiyaan ka sokow marata aboodqaybsiga ah la sameeyo mahad ilaahay boqolkii soddon baa laga rabay haweenka inay gaaraan lix iyo labaatan baan ku guulaysanay itaaliya masalan toddobaatan sanay ku qaadatay inay soo gaarto soddon iyo saddex annaka siddeed bilood waxaan soo gaarnay lix iyo labaatan marka ceeb ceeb ma lihin waa soo dadaalnay laakiin waxaa loo baahan yahay xaqa siyaasiga ay leedahay haweenayda the political right oo ay leedahay haweenayda sidee loo xaqiijin karaa markii axsaab siyaaseed iyo sharciga electoralka aad dejinaysaan sidee loo xaqiijin karaa waa su-aal idin taalla oo aan rabno idinka inaad tixgelinteeda samaysaan how can we make politically politically electable co iyo in general sida maarata xaqeeda siyaasiga ah loo xaqiijin karaa electoral loogaa soo socday axsaabta siyaasiga ah sidaa loogu xaqiijin karaa waa arrintaala dhalinyaro sidoo kale ay u fadhiyaan maanta iyo shaliba ayagana arrimahaasay ka fekeru hayaan laba cowcus muhiim aan ku samaynay baarlamaanka cowcuska haweenka ah iyo cowcus oo dhalinyaro ah baarlamaankan boqolkii golaha shacabka aan idhaahdo boqolkii lix iyo labaatan waa dhalinyaro toddobaatan iyo lix xildhibaan ayaa waxay yahay da'dooda labaatan iyo shan jir ilaa soddon iyo sagaal jir marka dhalinyaro waa dalkanina waxaa weeyaan boqolkii toddobaatan waa dhalinyaro marka waxaan hogaaminayno aan ogaano waa dal dhalinyaro arrimaha dhalinyarada in la suubiyo hogaankii berita waan in la tababaro leadershipkii berita oo leadershipna loo tababaro haweenka sidoo kale inay noqon karaan kuwo ajendada haweenka kor soo saari karo keeni kara heer qaran inay noqoto waa lagaba maalmaan a u for example laba kun iyo lix iyo tobankii resolution bay gudbisay oo ay leedahay by twenty thirty fifty fifty globe boqolkiiba konton iyo konton yani meesha soddon hadda aad leedahay haweenkana konton raggana konton wixii dhan loo kala qaybsado povertyga see looga diriraa africa seventy percent boqolkii toddobaatan economiga wax ka soo baxaya haween baa soo saara haddii la yidhaahdo milkiyadda ay leedihiin africa hadda isku darto boqolkii laba weeyaan two percent while they produce seventy percent bovertigan hadda adduunyada waxaa waaye boverty la dagaalankeeda kuwa dalalkan iyo urura aan ku jirno kulli way la dagaalamaan annaka la xisaabtan ma hayno la dagaalanka saboolnimada weli annaka ma hayno marka sidaa daraaddeed arrimo badan baana horyaalla oo loo baahan yahay in aan marata samayno baarlamaanka waxaa kaloo marata arrimaha dhallinyarada haweenka iyo doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta waa arrin oo u duuban yahay hadda waxaan ku mashquulsannahay strategic plan oo afar sano ah baarlamaankii sagaalaad sidoo kale wuxuu ku soo guulaystay alla ka sokow oo guusha siiyey waxaanu yeelanay strategic plan oo afar sano ah qiyaasaan sameynay markii intaan la xirin baarlamaanka boqolkii toddobaatan baan ku guulaysanay meelaha qaarkood wadaadkana lacagta noo diidayo meelaha qaarkood international community-ga waa annakan muhiim noo ah ayagana ay ka goobgoostaanaa jira laakiin waxaa weeyaan waxaa mararka qaarkood waxaa annaka waxaan qabsan karno inaan qabsanno oo aan iska dayno magciise sugsugidda la sugaayo gacan gacan shisheeye aada sugayso in laiska daayo wixii la qabsan karo in la qabsado waa lagama maarmaan muhiimmada arrimaha kale oo hor yaalla baarlamaankan waxaa ka mid a oo horitibinta leh waa dib u eegista dastuurka oo muhiim ah oo loo baahan yahay kulligiina ina marata aan fiiro gaar u yeelano iyo magciisi hirgelinta magciis hirgelinta magciisi axsaabta siyaasiga ansixinta heerka doorashooyinka waxyaabaha oo hortabinta leh ayuu ku jiraa ahamiyad kale gaar ah oo aanu siinayn oo aan ugu rabo inaan ugu mahad celiyo wasiirka aad i garab fadhiya waa wasiirka keliya oo xukuumaddii dambe ku jiray oo iga ogolaaday una howlgalay inuu soo saaro qorshihii shanta sano ti shan sano deed mid saddex sano la keeno waxay ahayd bishii maarso inuu dhammeeyo oo sanadkii oo lix iyo toban laakiin wuu dadaalay wuxuu soo saaray juun miya meelahaas markii oo aan dhadhowaadkii ku dhownay julay may juun juun buu keenay maarsaan ka sugaynay waa wasiirka keliya saddex xukuuma ay soo martay wasiirka keliya qorshaynta oo markii aan arrintan ahmiyadeeda aan u sheegay war b s g dan iyo baktigan waana dhibay inaan ka leexanaan rabnaay wax qorshe annaka aan leenahay aan ku xisaabtami karno ayaan u baahannahay u howlgalay isagoo ah aad baan ugu mahadiyey inkastoo hadda qorshahaas uu yahay mid oo iska magaciisi ee xuruuful magaciisi xarfihii waaweynaa unbuu ku qoran yahay wuxuu u baahan yahay in hoos loo galo annaka hadda strategic balanka aan wadno waan dhaafnay idinkaan idinka warsugaynaa maxaan ka geliyaa xagga doorashooyinka arrinta kale aan rabo fariin inaan u diro beesha caalamkaa jirta arrin oo aan hadda ka afeefanayo maalmahaa jirtoo layidhaahdo doogaa kiin horey derbigaaw nina doogaa kuu hormari derbigaa waa layidhahda hadalkaaga haddaad hor u dhigato derbigaaduu kuu noqonaya casharada aan barannay oo aan barlamaankii sagaalaad ka soo barannay waxaa weeye markii siyaasiyan arrin annaka aan u jeedno in ay qaran ahaan u wanaagsaneen oo loo baahaya in laga doodo waa naga hor yimaadaan waxaan rabnaa mararka qaarkood ma yani mararkan hadda marxaladaan la galay in nala dhegaysto amoore in laga dhegaysto ayaan raadina maxaa ka mid ah sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa laba kun iyo sagaal iyo toban la gaaro kabacdi la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada haa iyo maya ma sugayno hadda laba kun iyo toddoba iyo tobanaan bilaabaynaa waxaan idinka rabaa guddiyow inaad gadaal gadaal usoo xisaabtantaan laba kun iyo labaatan ka soo bilaaba reedow reedow usoo xisaabiya suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonayo inaan hirgelin karno laba kun iyo labaatan haddii maya ay tahay walaalayaalow hadda ii sheega hadda sanadkan dhexdiisa noo sheega barlamaankaan geynaya waktiga xilhaynta barlamaankaan dheerayna ilaa ay ka suurta gasho hal qof iyo hal hal cod ma yeelayno laba kun iyo sagaal iyo toban markii hooyo jawaari waxaad rabtaan inaad cumri dheeraysataan maya cumri dheerays ma arrin qaran waayo maaha xildhibaanada meesha inay joogaan waxaan rabnaa haddii shan sano ay ku suurtooweysa hadda noo sheega hadday lix sano ku suurtooweysa hadda noo sheega ama doorasho dadban kalaan u noqonaynaa shacbigii aanan been u sheegin haddeertan ha la xisaabiyo maxaa suurtagal ah si yani maxaa loo baahan yahay arrimaha loo baahan in la qabto in laisla meel dhigo la diyaariyo ay loo baahan yahay haddeer hala sheego imise muddaa loo baahan yahay road marka lagu soconayo wakti walba meeshii la qabanayo noogu soo sameeyo shintiris noo hor keena shacbiga waa loo sheegaa barlamaanay leeyihiin aqal sari aqal shacbi ay leeyihiin way ka doodayaan shacbigaa meeshuu rabo dhiganaa cid aan kaga hibadaysanayna male laakiin hadda aan ka hadalno gooray marata sanad ka dhiman tahay dhowr bilood ka dhiman tahay ma doonayno in doodda ay bilaabato kabacdi far isku fiiqid iyo eed eed la bilaabo ma yeelayno guddiyow alla ka cabso jilibka laabo shaatigaaga furo waxaan idinka rabaa inaad istraatiijiyadaas noo keentaan waa suurtoobaa idhaha baarlamaanka waa ogolaana ma suurtooba ina dhaha wixii uu ka suurtoobi karo noo sheega ama doorasho dadban kalaa u noqonaynaa ama baarlamaanka iyo iyo waxaa muddada horxeyntaan dheeraynayna labada mid ay noqonayn laakiin gelab gelab iyo isku farfiiq iyo is-eedayn iyo international baa maxaa sanshiraan ku saaraynaa iyo waxaanaan kaala bixaynaa iyo hadidaad ma ka bixi karno shacbigan wuxuu ku jiraa amni xumo wuxuu ku jiraa gaajo wuxuu ku jiraa abaar wuxuu ku jiraa intaa hadda xaaladdeena sida aan haddii aan runta idin sheego waxaa weeyaan waxa aan la xarbinayno qof meel oo lama degaana ama desert a degan gaajaysan qaawan jiran baahan ooman ayaanu leenahay dimuqraadiyaan ku barayaa kaale intaas o dhan waxbaynaga rabtaa inaan dadkayna qabsanaan rabnaa inaan dhallinyaradayna oo hirgelinaan rabnaa inaan shaqo abuurnaan rabnaa inaan gaajada ka tirno inaan tuugtuugsigaan oo sawirada lagu tuugtuugsanayo oo la wareejinayo ma doonaayo ma doonayno shacbiga ma doonayo inaan ka baxnaan rabnaa hablahayna oo garbisaan isku qarinaayo wejigaaga yaa la arkin oo marata ay saliidda ku qaadanayso ma doonayno walaalayaalow arrintaa noo sameeya markaan aan u duubano arrimaheenna kale ayaanu sugaaya waxyaalo badaanna sugaaya inaan qabsano intaasaan idin xilsaarannay annakii ummaddan kale oo la yidhaahdo beeshanaad inaan beeshaan maxaa lahaa beesha lixaad inaan isla qabsanna beesha caalamka inaan isqabqabsanno ma rabnee walaaliyaalowna kala fura maskaxshiil sameeya ahlan wa sahlan ninkaa la yidhaahda axmed aniga se waa soo wada shaqaynay u n kaan wada shaqaynayna saaxiibkayga waay anaa ku riixay xaliimo war wadaadkaas raadi ilaa barlamaankii sagaalaad baa wadaadkaa raadi aan lahaa farmaajo mahe farmaajo ma keensana annagaa keensanay waa insha allah wuxuu ka keensan mid waa kuwa oo magaciisa kuwan idabta daran oo wax qorqorayo waa iska marin habaabin wada weeyaan marka taa aan aan ku soo gonaanado bayt alqasida bayt alqasida waxa weeyaan walaalayaalow guddigow madax bannaan khubaro waxaad doonaysa annakoo dhan baa diyaara inaan kula shaqayno barlamaan ahaan diyaar baan ku nahay labadeen aqalna idinla shaqeeyaan arrintaa muhiimadda gaarka u leh qaranka naga xigsada maskaxshiil sameeya cid aad ka cabsataan aysan jirin alla ka sokow annakaa idinla jirayna runta noo keena yaan isku qabsanay I'm sorry, I just, uh, I don't know whether I can say everything I said in English, but I'll try. I'll try. Kama loo baahna ma marka.
wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa waxa uu ka warramay tallaabooyin muhiim u ah xagga ciidamada kala duwan ee qaranka soomaaliyeed wasiirka waxa uu hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa kale oo uu wasiirka ku wehliyey waxa kale oo wasiirku wehliyey qaar ka mid a taliyaasha ciidamada qaranka soomaaliyeed ee kala duwan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan rabaa inaan salaamo shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan marka xigto war-saxaafadeedkan wuxuu yimid kadib kulan aan la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku saabsanaa warbixinada aan siino warbixinada maalinleyda ah oo ay ciidamada taliyaasha ciidamadu ay siiyaan kadib ayaan waxaan go-aansanay inaan si toosa ula hadalno shacabka soomaaliyeed marka koowaad waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed uga mahad celinno taageerada ay mar walba siiyaan hay-adaha amniga iyo sida ay uga qayb qaataan in amnigu uu mar walbu yahay ahmiyadda koobaad ee ay dowladda leedahay waxaan rabnaa taas waa uga mahad celinaynaa waxaa kaleetoon rabnaa inaan ku dhiirigelino oan u sheegno inay taageeradaas wadaan lana shaqeeyaan hay-adaha amniga meel walba oo ay joogaan fariintaas waa fariinta guud oo aan u wadno rabno inaan u dirno gaarsiino shacabka soomaaliyeed in ciidamada amniga ay yihiin waxay meesha u joogaan ay yihiin inay shacabka amnigooda ay sugaan inay shacabka la shaqeeyaan inay shacabka nabadiisa ilaaliyaan inay tahay ciidanka amniga ayagana laga filaayo aan ka rajaynayna inay ciidanka amniga taageeradaas mid lamida ay siiyaan waxaa kaleetoon rabnaa inaan fariin u dirno ciidamada qalabka sidoo meel walba ay joogaan waxaan rabnaa ciidamada qalabka sida ayagana inaan u sheegno inay shacabka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan meel walba ay joogaan sugaanna amniga shacabka soomaaliyeed maadaama mas-uuliyad guud ay ka saaran tahay waajibna ay ku tahay inay ilaaliyaan amniga shacabka soomaaliyeed laakiin waxaan rabnaa inaan ciidanka amniga ciidanka ciidamada amniga kala gedisan aan uga digno inay xabad si qaldan ay u fidaan inay shacabka soomaaliyeed ay xabad ku furaan in qof shacab soomaaliyeeda uu ku dhinto xabad ka timid ciidanka qalabka sido mid noocuu doona ha ahaadee ciddii lagu arko ciidanka ka tirsan ama sarkaal ha ahaado ama dabley ha ahaado oo si qaldan xabad ay uga baxsatay ama si ulakaca ama kama midkay rabta ha ahaatee qof muwaadin soomaaliyeed oo shacaba ku dila ama ku dhaawaco waxaan rabnaa inaan u sheegno ciidamada wixii waqtigaan ka bilowdo in sharciga lagu qaadi doono sharciga la marsiin doono cawaaqibta uu kala kulmane uu yeelanaya asaga sharciga wixii uga qoran lagu qaadayo marka waxaan rabaa labadaas fariinood ayaa ahayd muhiimad inaan maanta u dirno shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida labadaba waxaa ila jooga taliyayaasha ciidamada oo kala gedisan waxaan siinayaa ayagana fursad oo ay arrintaasi technical iyo wixii farsamaa ayaga oo faahfaahinaya ay idiin siiyaan waa mahadsantiin raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida wasiirka wasaaradda amniga uu sheegay kulan aan la yeelanay madaxweynaha kadib guud ahaan wixii aanu ka wada hadalnay isaga ayaa yidhi gaar ahaan waxaan anigu odhanayaa wixii saamayn ku leh ciidamada gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida guud ahaan waxaa jirta in uu dil ka dhaco magaalada oo ay ciidamadu geystaan guud ahaan ayaa dhici karta ama dhacdaba ama sida wasiirku sheegay ama kama ha noqdo ama toos ha noqdo oo abaar loola jeeday ha noqdo waxa allaala wixii ciidamada qalabka sida waxaa la farayaa in maadaama ay amnigii ummadda ka shaqaynayaan iyagu inayan amniga liddi ku noqon tahdiidna tahdiid tahdiidna ayan ku samayn balse ay iyagay ka yimaadeen iyagayna nabadgelyeynayaan inay noqdaan oo ku sifoobaan kuwa iyaga u shaqaynaya guud ahaan taasu waa taa ta kale dhacdooyinka hadda dhacay nimanka loo hayo ee dil ka geystay waxaa taladu iyo guddoonku noqday in maxkamad loo wareejo hadda kadib laga bilaabo hadda iyo hadda kadibba in maxkamad loo wareejo wixii dil ama daawac geysta labadaba in maxkamad loo wareejo ayaa guddoonku noqday ninkii u bereeraya dee isagay jirtaa laakiinse amarku waxa weeye nabadgelyinta dad dadweynaha iyo ummadda layna faray kuwa nabadgeliyey kuwa nabadgelyeynayey iyaguna ka badbaadayay inay noqdaan iyaguna badbaadinaya inay noqdaan taasi waa taa kuwa hadda lahayana dilku ku dhacay kuwii dilay kuwa gacanta lagu hayo maxkamad baa loo loo gudbinayaa wixii maxkamadda ay ay kala kulmaan ayay yeelanayaan wixii ka dambeeyana sidaas si la-eg ayay noqonaysaa waxaa kaloo jirta gaadiid xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay oo magaalada mar walba lasoo tabiyo inay ku wareegayaan ama soconayaba waanu indhaha ka qaadnay iyadoo aan la garanayn saban ay u wareegayaan magaalada sidii saakaba aynu ku wada hadalnay dhammaan ciidamada magaalada dhaqdhaqaaqa ka samaynaya gaadiidkooda iyo ciidanba waa inay ogolaansho leeyihiin haddayan howlgal u socon oo waajib loo diray ayan u socon oo warqadii lagu soo diray ayan wadan waxa weeye waa la qabanaya ay ogaada tallaabana laga qaadayaa marka tallaabada laga qaadana iyana sidaasi la-eg abaarta ay leedahay baa la marinaya waxaan uga digayaa markaa taliyaasha ciidamada iyo colalka iyo cutubyada gaadiidka ay leeyihiin ama midku wato ha noqoto ama midka cutubyadooda iyo colalkooda wataan ha noqotee inaan magaalada macnadare loogu soo loogu soo deyin magaalada gudaheeda nabadgelyada waxaa shaqo ku leh ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda ayaa shaqo ku leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nabadgelyada gudaha ee magaalada haddaan emergency dhicin shaqo oo aan looga yeeran shaqo kuma leh shaqo kuma leh taas waa taa markaa sabab ay u dhex maraan ama aada u dhex martaan oo oo oo aada darowsi yeelanaysaa ma jirto waa idinka digaya caamatan tvga qaranka weye waxaanu idinka digaynaa inaad meel walba ka maqashaan baa ayaa ayaan rajaynaynaa digniintaas intii saaka maqashay iyo intii kalena tvgaanu hadda qodobadii aanu ka wada hadalay u marinaynaa waxaan rajaynayaa amarkaa isaga ah sida uu yahay oo madaxdu isku raacday oo shirkiisii hadda aanu ka soo baxnay nin walba inuu ka digtoonaado oo aysan ku dhicinka isaga waxaa kaloo aan farayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan askari labisan oo qorigiisii wata oo magaalada iska wareegaya lama ogolo isagana haddii la qabto oo isagoo magaalada iska wareegaya la qabto ama lagu dilaba ama wax dilaba iyana jidkaasuu maraya isna jidkaasuu maraya waxaa kale oo aan iyana aanu maaragtay ka digaynaa ilaalada hay-adaha gaarka ah iyo shirkadaha iyo hoteelada waxaan uga digaynaa inayan labisan dharka ciidamada qalabku leeyahay ama mid booliis ha noqdo ama mid military ha noqdo haddii uu hay-ad nabadgeliyo oo oo madax banaan uu yahay oo hawshaas iyagu u madax banaan oo wasaaradda maaliyad wasaaradda amniguna ay isla ogyihiin oo laysankeedii haysato waxaan rajaynaynaa dhar ay iyagu leeyihiin inay samaystaan laakiinse dhar ciidamada uu leeyahay inayan qaadan wixii lagu arko waa la qabanayaa ciidamadu way qabanayaan wixii lagu arko hadduu hubeel joogo iyo hadduu hay-ad ushaqeeyo iyo hadduu cid kale nabadgeliyeynayo oo uu wato isagoo ah hay-ad nabadgeliyo oo madax banaan isagoo ah waa la qabanayaa waana laga wareegayaa isaga w waga wal isagana maxkamad baa loo gudbinaya haddii amarkaa fuli waayo maxaa yeelay nabadgelyadii ayay liddi ku yihiin dadka magaalada maraya waxay kale yihiin waa in la gartaa waa inay sugan yihiin hadduu xoogga yahay hadduu booliiska yahay hadduu nabadgelyo kuwa ka shaqaynaya oo oo oo hay-adaha oo madax banaan yahay waa in la gartaa kuwa walbana darayskooda in lagu garto wey darayska ciidamada qalabka sida idinkoo hay-ado madax banaana oo u shaqaynaya ama hoteella u shaqeeya ama hay-adaha kale u shaqeeya lama ogolo darayska inaad qaataan saacaddaa laga bilaabo kii wato iska dhig ciddii lahaydna ku wareeji hadduu xoogu leeyahay uu tuutan yahay xoogga dalka soomaaliyeed madax baad leedihiin kala dambeyd baa leedihiin waan ognahay ku wareejiya madaxda gacanta ka saara dhar nimanka madaxda u ah hay-adahaas ha u toleen dhar dhar ha u toleen lagu yaqaano oo ay uga idin qaadanayaan wasaaradda amniga oo ay leeyihiin dharkaasaa nala ku yaqaanaa dharkaasu waa kaa oo ay dhigayaan saambuliska u yahay booliska dhigayaan xoogga dhigayaan wasaaradda amniga dhigayaan oo dharkaa lagu garto oo berrinta lagaga garto dharka iyo aqoonsi uu leeyahay oo lagu aqoonsanayo si uusan ile waa lasoo gashan karaaye si uusan u noqon oo loogu soo gaban iyagana taas baa looga digaya qodobka saddexaad waa qodobka aan sheegay ee askari labisan oo hubaysan isna magaalada looma galo qodobka afraad askarigii waa ku celinayaa dil ka sameeya magaalada haddii uu hawlgal loo diro oo meesha hawlgal ka socdo oo hawlgalkii la isugu yimaado oo uu hawlgal ku jiro xabadee habowday anigu kama hadlayo laakiinse xabad toos ninkii ugu dhufta oo muxuu ahaa ama ha ku dhaawaco ama gode waa waa lagu maxkamadaynaya waxaan rajaynayaa iyadana waxaa jirta oo aan raacinayaa dharka gaar ahaan anigu waxaan ogahay dharka ciidamada qalabka sida in dukaamada qaar lagu gado dukaankii lagu gado isagana tallaaba laga qaadaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciddii aan u idmanayn inay dharkaa gado tuuto horta maba gadi karaan mar hadday jiraan dharka ay gadaan ciddaa gadaysa ama garaada ha noqoto ama ama ama dharka kale ha noqoto ciddii gadaysaa waa inay u idman tahay oo cidda ay ay ka gadayso waa cid in waa in la yaqaanaa tuuto horta kumaba jiro isagu darayska kale waa in la yaqaanaa cidday ka gadayaan waa inuu aqoonsi wataa qofkaas qof walba darays kama toli karaan
barnaamijkii dhacdooyinka dhegaystayaal oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya fiidnimada caawa ah intaa ayuu iiga dhan yahay dhinaca farsamada waa maxamed cabdiweli life streamka waxaa inoo joogay fahad cabdigaas anigoo cabdullaahi kulmiye ahna waan idiin soo diyaariyey intaan dib dambe u kulmayno meel kastoo aad joogta nabadgelyo